You're with SBS Radio.
wel ah, feestadan waa eh, feesto oo afrikaanka oo communitiyada oo dhan iskugu wada yimaadaan badanaa waa wax oo waxyigelin ah een dadka badanaa markay maqlaan afrikaan afrika waxay u maleeyaan inuu waddan yahay laakiin waa qaarad oo wadamo badan kala duwan ay ka yimaadaan so sanad walba eh, waxaan qabnaa feestadan africulture festival oo aan u dabaaldegayno dhaqanamo badan oo afrika ka yimaada so waxaad arkaysaa qolo walba dhaqankooda inay soo bandhigayaan cuntadooda iyo sida ciyaarahooda mase hidaha iyo dhaqankooda so waa wax xiiso badan oo dad badan oo sydney degan ay ku wada kulmaan waxaa iskugu yimaada afrikaan keliya ma aha wa- ummado kale oo badan siiba khaasatan waxaad arkaysaa hataa dadka caddaanka oo ilmo qabaan afrikaan ah aabbahood mase hooyadood in ay sida ay la mood ay u mo- ay maanta kale waxay u la mid tahay ayagoo afrika tegay oo kale Eh, bismillahi raxmaan raxiim magacayga waa xaawa axmed suleemaan Aan, eh, maanta waxaan joognaa in african festival Een, waa soomaali aan eh, alxamdulilah waa isku soo baxnaa waa in dharkeenaan soo xiranaa qof kasta oo soomaali ah meeshaan buu imaadaa Een, waa habi baan nahay insha allah soomaali meel kasta ay joogto waxaan u rajaynayaa khayr iyo nabad Een, waan idin salaamayaa meel walba aan joogno soomaali Een, een, iyo walaalaheen kulli we are africa especially soomaali waan idin salaamayaa meel walba aad joogtiinba Ah, waxaan arkayaa eh, dhaqankii een, african ah, ka- dhaqankiisa qof kasta maradiisa yuu xiran yahay dharkiisa wuxuu xiran yahay cuntadii waxaa taalla een, hidiyo dhaqankii oo afrika waxaa yaalla een, cayaarihii een daansinkii oo afrikan qof kasta hees cayaartiisii culturkiisa uu lahaa Een, soomaali haddaan nahay soomaali culture baan haysanaa oon cayaaraynaa waxaan leenahay model soomaali een, een, maasha allah wax walba waad ka hele wax walba waa la soo bandhigaa maanta oo wax walba oo afrikan ka uu leeyahay waa la keenaa hadday dhar tahay hadday wax walba yihiin maanta waxa weye maalin wanaagsan oo ilmaheennii dhammaan hooyooyinkii isu soo baxeen dharkii la gadanhayaa qaxwadii la cabhayaa la qoslihayaa maaragtaye waa maalin aad u farax badan tahay maaragtaye ay ma- maalintii hasha maalin loogu talagalay maaj dadka qurbaha jooga inay isku arkaan oo maaragta isla sheekaystaan oo maaragtaye carruurtii macal hooyooyinkii dhammaan oo si wanaagsan maaragtaye ay qaxwadooda u cabbaan
Ah, soomaalida kale ee communitiga oo dhan waxaan u sheegayaa insha allah sanad walba inaan aan soo saarno dhaqankeenna kaljarkeenna een, eh, dhaq- hidiyo dhaqankeenna haddaan dhar leenahay haddaan cunto leenahay haddaan daansin leenahay soomaalidu waa dadka ugu dhaqanka fiican waa dadka ugu quruxda badan waa dadka maasha allah ugu actifsan haddaan soomaali nahay meel walba aan joogno marka waxaan leeyahay soomaaliyay aan aan aan is aan soo baxna aan istusno een, adduunka iyo qurbaha iyo wuxuu ahaa dhaqankeenna wuxuu ahaa een, een, kaljarkeenna hidiyo dhaqankeenna meel walba aan joogno soomaaliya aan isku xirnaano aan insha allah sanadka dambe soo socdana aan si fiican insha allah aan- aan community ahaan aan isku u soo saarno dhaqankeenna aad buu u wanaagsan yahay waxay bilowda hadda laba sano ayay samaynaysay designkan and she's doing her own material aad bay u wanaagsan tahay way ka heshay si fiican bay uga heshay Ah, waxayna rabtaa inay sii wadato aad buu u caawiyey waayo dad badan ayaa waxay een, soo weydiiyeen salma designkaaga waa ka helnay markaa maalinba maalinta ka dambaysa waxay samaysaa new designs designyo cusub ayay samaysaa markaa hadda waxay ku dartay shaarar waxay is- een, goonooyin cambuuro markaa wax badan bay samaysaa hadda iyo madaxa kuwa lagu xirto een, eh, scarfs Een, wa- wax walbay samaysaa hadda kaa xidhanay waa dress iyadaa samaysay magaceedaa ku qoran yes ah community aad bay uga heleen qof walba wuu imaanaya qof walba wuu weydiiyey waa markii ugu horraysay horta ay timaadda meeshaan weligeed may imaanin laakiin caadi aa u imaan jirnay awal laakiin hadda waxay u- hadda waa markii ugu horraysay ay istool yeelato marka aad bay uga hesha hadda waxaan ka filanaynaa sanad walba inaa imaano Ah, waa gabarh yar oo hadda soo kacday challengegeeda aad buu u wanaagsan yahay Ah, g- hadda dee online baa wax wal- walba lagu sameeya online bay hadda samaysatay ee bilowday weli dukaan may furanin laakiin aad bay u wanaagsan tahay Ah, gabdhaha yaryar faashanka hadda maadaama ay iyagoo garanayaan wixii ay jecel yihiin way fiican tahay hadda faashanka gabdhaha yaryar inay sameeyaan waayo annaga ajkeeni wax walba iska gashan jirnay iyaga laakiin different waaye waxyaabo si kaley gashtaan marka wa- aad bay u fiican yihiin gabdhaha yaran inay wax iyo oon ay samaystaan tan waxay ka keentaa badanaa afrika een, waxay ka keentaa thailand marka haddana waxay rabtaa australia inay ka bilowdo ay ku tasho dad badan baa u yimid ma- soomaalida de most of waa gabar yar maadaama ay gabar yar tahay hadda bilowday qof walba wuu caawiyey marka hadeertana communitiyada oo dhanaa u yimaada laakiin most of dadka wax ka iibsada waa soomaali every second weekna waxay keentaa alaab cusub iyadaa toshay waxaan oo dhan iyada way dhisaankeeda iyadaa iyadaa sawirtay markaa waa loo tolay laakiin iyadaa iskale dhisaanka oo dhan online bay ku iibisaa markaa waxay ku advertise garaysaa een, instagramka facebook iyo iyo online bay leedahay
Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au.